sanad kasta dhammaadka bisha nofembar ilaa iyo tobanka disembar waxaa la xusaa ololaha tacadiyada jinsiyadeed ee ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha si loo joojiyo tacadiyada ay la kulmaan haweenka iyo gabdhaha tacadiyada inta badan ay la kulmaan gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah gudniinka f g m kaasi oo dhibaato xoogan ay kala kulmaan gabdhaha si looga hortago tacadiyada ka dhanka ah haweenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa waxa ay samaysaa wacyigelin oo loo sameynayo bulshada si loo joojiyo tacadiyada loo geysto gabdhaha madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud oo ka qayb galay munaasabadda ololaha lix iyo tobanka maalmood ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka fogaadaan tacadiyada loo geysto dadka nugulka ah sidayna dowladda jubbaland oo hormuud ka tahay la dagaalanka tacdiyada haddana sis bay ugu taagan tahay inaan tacdiyado la samaynin inaan lagu tacdiyin haween kaliya ma ragga tahay lagu tacdiyin tacdiga meel baa galaa moogta yaan laysku tacdinin waxaan maan gaar ujeedinayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqisaanka jubbaland dadaalka faraha badan ay ku jirto haweenka mas-uuliyiinta ah waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo in dowladda jubbaland ay hanatay dhammaan tasiilaadkii horey ay u haysay inay hadda labalaabayso wax welwal ah ma jiraan calooshiina ka saara amniga boqolkiiba boqol waa sugan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa baa maanta kale dowladdii boqolkiiba boqol waa shaqaynaysaa haweenkiina waa shaqaynaya way horfadhiya oo kuwan miraha maanta aan kufaar idinkaa tacbateen ilaashada marihiinna waxaan rabaa inaan umaadu celiyo hay-adaha hay-adaha qeybta kaashirkan ayadoo aan umaadu celinayo ilaa baa mahad leh